degmada doolowe ee gobolka gedo ayaa laga furay suuq casri ah oo dhammaan adeegyada muhiimka ah laga heli karo suuqaanaha oo loogu magacdaray hanaan subermarket ayaa ah kii ugu horreeyey ee nuuciisa laga fura degmada doolow iyo guud ahaanba gobolka gedo furitaanka suuqa ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka gedo madaxa arrimaha bulshada ee degmada doolow iyo guddoomiyaha ganacsatada degmada doolow haddaba qaar ka mid ah bulshada degmada doolow ayaa soo dhoweeyey ganacsigan cusuba waxaan furaynaa hanaan subermarket waa subermarketka ugu horreeyey degmada doolow waxaan leenahay hambalyo hambalyo ayaan leenahay waxaan is leenahay horumarkan gabadha walaasheen ah ee gaartay waxay leedahay dhiirigelin duco in la dhiirigeliyo degmada reer doolow waxaan leenahay war ku soo dhowaada subermarketka degmada doolow waa kii u horreeyey ee degmada doolow horumarka ay bilaabanayso reer doolow waxaan leenahay ku soo dhowaada sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhoweyno aan u ducayno gabadha walaasheen ah subermarket ee furatay inaan ku soo ducayno ducana way leedahay inaan u ducayno ilaahay waxeeda wax barakale ka dhigo oo yaan ugu ducaynaynaa reer doolow waxaa waye qof kastoo horumarkan uu samaynayo waa in la dhiirigeliyaa looguna duceeyaa anna ganacsata ahaan waxaan leenahay annagoo ku hadlayna magaca ganacsatada degmada doolow waxaan is leenahay welcom reer doolow dhammaan ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada soo dhowaada bismillahi raxmaan raxiim maanta maalin kaloo qurux badan weeye waxaan u malaynayaa subermarketka noociisa waa midka ugu horrayso degmada doolow laga furo tanina waxay ka caawin doontaa dhammaan gobolka gadowaxa waa ifafaalaha ku tusinaya bulshadu iyo ganacsiga iyo horumarka iyo deegaanku inuu hore u socdo subermarket deegaanadan iyo agaarkan waa kii ugu horreeyey oo la furo saan filayo markii la yidhaahdo subermarketna waxaan u malaynayaa in laga helay adeegyada dhammaystiran inta badan waxaan u doonanaa waan u malaynayaa inta hore xayaad subermarket iyo subermarketyada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaan ka dalban jirnay oo aan adeegyada u doonan jirnay laakiin waxaan rajaynaynaa hadda in laga maarmi doono hadduu ilaah yidhaahdo oo wax kastoo baahi oo loo qabay subermarket oo noocyadiisa kala duwana adeegyada noociis in halkaan laga heli doono hadduu ilah yidhaahdo marka waan ku faraxsannahay waxaana aad u dhiirigelinaya aan uga mahad celinaya cid kasta oo ka qayb qaadatay gaar ahaan milkiilayaasha xanaan subermarket waxaan u malaynayaa ganacsigii koowaad ee halkaan ka furaan ma ahan kii labaadna ma ahan waa qaybtii saddexaad baan daan rajaynayaa marka waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin ganacsadayaasha deegaanka joogoo dhanna waxaan ku dhiirigelinayaa in ay maal gashtaan deegaankooda haddii uu mool yahay hadduu subermarket yahay hadduu goobo kaloo ganacsiya oo faa'iida u leh bulshada ay tahay in ay soo dhoweeyaan maalgashigooda iyo adeegyada ay bulshada u baahayen inay degmada ku soo dhoweeyaan marka subermarketkani ma ahaan degmada dool oo keliya lagama furin laakiin waxaan aaminsanahay nawaaxiga deegaankan oo dhan inuu anfici doono hadduu ilaah yidhaahdo marka bulshada iyo dadka deegaankana waxaan u rajaynaya inay dhiirigelin doonaan ka adeegan doonaan subermarketkana waxaan rajaynayaa in qiimihiisa oo aada u qorxin doona aad batallaabadan ah ayaa loo arkaa mid sara u qaadi doonta kubaca dhaqaalaha iyo horumarka degmada doolow iyo guud ahaanba gobolka gedo